Machadka Shaqo Abuurka iyo Farsamada (BTI) oo kaashanaya shirkadda korontada Beko ayaa magaalada Muqdisho ugu daahfuray in ka badan sideed boqol oo dhalinyaro ah, kuwaasi oo laba boqol ka mid ah ka howlgali doonaan shirkadda Beko. Munaasabadda lagu daahfurayo imtixaankan ayaa waxaa goobjoog ahaa Wasiirka Shaqada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Maamulka Shirkadda Korontada Beko, mas'uuliyiin ka socotay Machadka Farsamada (BTI) iyo dhalinyarada u fariisatay imtixaanka. Cali Maxamed Kaariye oo ka mid ah madaxda fulinta shirkadda Beko ayaa ka warbixiyay ujeedka ay u qaadanayaan dhalinyaradan.
shirkadda beko waxay doonaysaa un dadka soo baxa oo ugu sarreeya ayay qaadan doontaa intii karaankeeda waxaan rajaynaynaa inaannu shaqada dadka aannu hadda ka hor shaqaalaysiinay waa dad nambar aad u tiro badan haddana waxaan rajaynaynaa in ka sii badan inaannu si- u shaqo abuur u samayno adinkana waxaa laydinka rajaynayaa inaad dadaalkeed la timaadaan inaad dadaalkeed la timaadaan oo aad ka faa'iidaysataan fursadaha layni siinayo oo ay shirkaduhu ini siinayaan waan rajaynaynaa inaad maaragtaa ku guulaysan doontaan Yuusuf Maxamed Aadan Wasiir Dowlaha Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo daahfuray imtixaankan ayaa u mahad celiyay shirkadda Beko iyo machadka BTI.
waxaan rabaa malaa inaan u mahadnaqo malaahda beko iyo malaahda b t i training malaa banadir training institute oo runtii malaa sameeyey malaa wax cajiib ah laba boqoloo qoys maanta malaa in shaqo abuur loo sameeyey malaa imtixaan la geliyo kadib malaa shaqo abuur loo sameeyey ma ahan runtii wax fudud maaha oo oo- oo wax iska fudud maaha marka waxay tusinay tan malaa in aad ka soo baxdeen kaalintiin oo oo- oo- waanba ogeyn laakiin dhanka shaqada markay la hadlahay because wasaaradda saad ka warqabtiin malaa dhalinteenna boqolkiiba toddobaatan iyo shan ka badan waa waa shaqo la'aan waay Qaar ka mid ah dhalinyarada u fadhiistay imtixaankan ayaa rajeeyay inay ku guuleysan doonaan islamarkaana ay ka howlgali doonaan shirkadda Beko.
waxaana joogaa jaamacadda hormuud Een, waxaan diyaar u ahay inaan galo imtixaanka eh, beeko Een, qorshayga wuxuu yahay horta inaan imtixaankan oo ilaahay ugu guuleeyo kadibna yacni een, shirkadda oo yacni eh, fursado ii abuuraan waxaan halkan u taaganahay maanta inaan galay imtixaan taasoo ay soo bandhigtay shirkadda korontada beko kaasoo dhallinyarada shaqo abuur loogu sameynayo Ee, waxaan ka mid ahay kum- ee, kumanaanka maanta u fadhiisanayso imtixaanka ee, shirkadda beko Ee, waxaan rajaynayaa ee, guul ayaan rajaynaya insha allah taala dhammaan ardayda igala qaybgalaysana waxaan u rajaynayaa guul baan sidoo kaleeta halkan waxaan ugu fadhiisanaya shirkadaha kaleeta ee, sida beka camal inay ardayda soomaaliyeed ee, ama dhallinyarta soomaaliyeed inay fursaddan camal usoo bandhigaan ayaan ayaan ayaan ugu baaqayaa waxaan rajaynayaa waxaan shaqo intaan imtixaan ka galay shirkaddan insha allah bachelor degree ah waxaa ka imaada degmada wajir ka imaada insha allah guulaha rajaynaya insha allah inaan ku baasa rajaynaa Guud ahaan dalkeena Soomaaliya ayaa waxaa ku nool dhalinyaro badan kuwaasi oo ka soo baxay jaamacadaha dalka islamarkaana doonaya in shaqo abuur loo sameeyo maadaama ay hayso shaqo la'aan baahsan.